أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka doornimo ugu doorka roon dagaallo culus oo u dhexeeya askarta dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka socda waqooyiga dalkaasi etoobiya ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay xerada maliishaadka murtadiinta degmada ceelwaaq ee wilaayada gedo boqolaal ruux oo muslimiinta maraykanka ka mid ah ayaa ku halaagsamay duufaan ku dhufatay qaybo ka mid ah dalka maraykanka iyadoo in ka badan intaasina ay ka qaxeen goobihii ay degganaayeen baarlamaanka dowladda saliibiyadda kenya ayaa eriyey madaxweyne ku-xigeenkii dalkaas xilli muddooyinkan dambe khilaaf uu ka dhex taagan yahay madaxda xukuumadda nairobi wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa fagaaro ku yaala deegaanka coos weynu ku soo bandhigtay meydadka maleeshaadka murtadiinta ee lagu laayay weerarkii ka dhacaya duleedka degmada ceeldheer ee wilaayadaasi gaalada midowday ee caalamka ayaa walaac xoogan ka muujiyey xiisadda u dhexaysa kooxda aridada soomaaliya iyo dowladda kaafiradda etoobiya kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga boqol iyo ganacsatada deegaanka ceelansaar ayaa ku soo gebagaboobay deegaankaasi maamul goboleedka shahardirirka ee puntland ayaa ka hadlay fashilka shirkii magaalada muqdisho uga socday kooxdii riddada iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaala raacyada ah
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay lixda bisha rabiicu thaaniya kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaallo culus oo u dhexeeya askarta dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka socda waqooyiga dalkaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya wararka ka imaanaya dalka itoobiya waxay sheegayaan in dagaallo culus ay ka soconayaan deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya iyadoona xog dheeraada laga helaya dagaaladaas dagaaladan culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashada itoobiya iyo kuwa jabhadda faano ee amxaarada ayaa si gaara kaga soconaya mandiqada goojam waxaana dagaalada ay ku sii fidayaan dhul hor leh war ka soo baxay jabhadda faano ayay ku xaqiijisay in dagaaladan ka soconaya goojam ay ku qabsatay hub kala duwan iyadoona xukuumadda addis ababa aysan weli si rasmi ah kaga hadlin dagaalada ka soconaya mandiqadda dhowaan ayay ahayd markii dowladda xabashada itoobiya ay ku dhawaaqday guluf dagaaleed oo ka dhanna amxaarada waxaana marba marka kasii dambeysa dagaalada ka socda dalka itoobiya ay ku sii fidayaan deegaano cusub mahadsanid abu xasaan ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada maliishaadka murtadiinta degmada ceelwaaq ee wilaayada islaamiga gadow wararka ka imaanaya deegaano dhaca wilaayada islaamiga gedo ayaa sheegaya in guutooyin ka tirsanaa jugta culus ee geesaasha towxiidka ee ka jihda wilaayada gedo ee koonfurta dalka soomaaliya maanta madaafiic ku asqeeyeen xerada maleeshaadka murtadiinta degmada cilwaaq oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sun yahay wilaayadaasi waxayna madaafiicdu sidii roobkii ugu daateen gudaha xerada murtadiinta walow aan weli lasoo tirkoobin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaasi barkaysan dhanka kale shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu ay ka fuleen duleedka degmada balcad ee shabeellada dhexe ayaa lala eegtay maleeshaad murtadiin oo lugeynayey waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari halka saddex kalena ay si xun ugu dhaawacmeen boqolaal ruux oo salbiyiinta maraykanka ka mid ah ayaa ku halaagsamay duufaan oo ku dhufatay qaybo ka mid ah dalka maraykanka iyadoo intaasi in ka badan ay ka insaxaabeen oo goobihii ay ku sugnaayeen faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka bashiir muxidiin abu ayman khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay duufaantii aadka u xooganeed ee isbuucii hore ku dhufatay qaar ka mid ah gobollada dalka maraykanka iyadoona duufaan cusub ay ku habsatay malaayiin qof oo amerikaan ah wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan laba boqol toddoba-iyo labaatan qof ay ku dhinteen duufaantii heleen taas oo ku dhufatay ilaa i lix gobol oo dhaca koonfur bari ee waddanka maraykanka dowladda siliibiyad ah ee maraykanka oo tira koob hordhac soo saartay ayaa sheegtay in dadka dhinta ay tiradooda sii kordhayso saacadba saacadda ka dambeysa sababa la xidhiira meedadka dadka la weysanaa oo la helayo duufaanta loogu magacdaray heliin ayaa wadatay roobab mihigaan ah oo aan kala joogsi lahayn daadad iyo dabeelo xididada u siibay geedaha islamarkaana burburiyey malaayiin guri gudoomiyaasha gobollada farolidda iyo sidoo kale south carolina ayaa sheegay in duufaantu ay goysay waddooyinka muhiimka ah islamarkaana ay weli maqan yihiin adeegyada korontada dhinaca kale duufaan cusub ayaa dib ugu soo rogaal celisay mid ka mid ah gobollada ugu waaweyn dalka maraykanka markiska saadaasha duufaanada maraykanka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in duufaanta hiliton ee ka soo bilaabatay gacanka mexico ay halis weyn ka geysan doonto gobolka florida joe baiden oo ah madaxweynaha dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku saadaaliyey in duufaantan cusub ay geysan doonto halaag iyo burbur baiden ayaa amar ku siiyey guddiga maaraynta musiibooyinka inuu magaalooyinka waaweyn ka daadgureeyo dadka si loo yareeyo khasaaraha dhimashada aqalka cad ayaa carabaabay in duufaantan ay noqon doonto midda ugu dhibka badan ee soo marta maraykanka muddo ku siman hal qarni gobolladan ay duufaanadu ku soo lalaabanayaan waxaa ku yaala warshadaha ugu waaweyn ee soo saara hubka ay silibiyadda maraykanka ku xasuuqdo muslimiinta caalamka musiibooyinka rabbaaniga ee rabbi ku saliday gaalada maraykanka ayaa sannad walba galaafta nolosha kumanaan kun oo siliibiyiin amerikaan ah iyagoona sidoo kale geysta burbur dhaqaale oo baaxad leh mahadsanid abu ayman baarlamanka dowladda siliibiyadda kenya ayaa eriyey madaxweyne ku-xigeenkii dalkaas xilli muddooyinkan dambe khilaaf uu ka dhexe taagan yahay madaxda xukuumadda nairobi sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi cali yare madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya gaalka lagu magacaabo rigathi gajagwa ayaa la kulmay xilka qaadis taarikhi ah kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu si aqlabiyad ah ugu codeeyey in xilka laga qaado madaxweyne ku-xigeenka iyadoo lagu eedeeyey dembiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin hanti urursi sharci daro ah iyo kicinta naceeb qabiileed sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi ninka lagu magacaabo muses watangula gudoomiyaha baarlamaanka waddanka kenya ayaa yidhi natiijada mooshinka ee aan shaacinay ayaa muujinayso in laba boqol siddeetan iyo kow mudane oo ka badan saddex meelood labo xubnaha golaha inay taageereen mooshinka xilka qaadista laba boqol siddeetan iyo kow xildhibaan oo ka tirsan aqalka hoose ee dalka kenya ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweyne ku-xigeenka iyadoo afartan iyo afarna ay diideen hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka kenya gaalka lagu magacaabo kimani ayaa isna sheegay in siyaasigan kontineed sagaal jirka ah uu jebiyey saddex qodob oo dastuuri ah isagoo ku tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka mid khatar ku ah midnimada waddanka kenya rigathi madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya isagoo ka jawaabaya eedeymaha loo soo jeediyey ayaa ku adkaystay inuu yahay mid daacad ah isagoo iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey kuwaasoo ay ka mid yihiin boob hanti dadweyne iyo kicin qabiilo waan la dagaalami doonaa ilaa dhammaadka ayuu yidhi shir jaraa'id oo uu qabtay ka hor intaan la gudagelin mooshinka xilka qaadistiisa aqalka sare ee dalka kenya ayaa goordhow dhagaysan doona dacwadaha lagu soo oogay madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya iyagoo la filayo inay meel marayaan xilka qaadistaas
waad mahadsantahay cali yare wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa fagaaro ku yaala deegaanka coosweyne kusoo bandhigtay meydadka maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu laayay weerarkii ka dhacay duleedka degmada xeeldheer ee wilaayadaasi haddaba warbixinta warkaas waxaa inoo haya walaalka cabdiraxiin sheekh cali deegaanka coosweyne oo sanad iyo bilo ka hor martigeliyey bakhtiyada boqolaal murtadiin ah ayaa mar kale goob fagaaraha lagu soo bandhigay murtadiin hor leh oo lagu soo laayay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee galguduud dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ayaa ku farxay jabka murtadiinta la soo gaarsiiyey fagaare lagu soo bandhigayay qaar ka mid ah meedadka murtadiinta oo ay ku sugnaayeen dadka muslimiinta ayaa farxadooda wax ka weydiinay war waa kuwa halkaa yaallo ayagoo waxuu ahay bakhtiyey oo hoogay oo wasaqday qurunka ka soo baxaysa aad yaabto waxaa laydinka rabaa nimankan soo duulayaasha geerile ku soo duulay waxuu ahay bakhtigoodu dhooban yahay meel kasto maantay waxuu ahaaye kana carareen kana tegeen qaadana waayeen ilaahay ilaahay waxau idma saatan saatan bau idma ilaahay iyo koob mabda' gaala ku dhintay iyagoo darxumadan jooga ilaahay gaala baabi'iyey ee maanta saan meeshan ay u bilqan yihiin oo tixriga iyo dukaha iyo bahalaha u cunaayaan meeshaan soo dhooba ilaahay baa mahad iskale mahaddaas dhammaanteed iskaleh waxaan leenaha murtadiintan maalin walba gurguurta soo qaldaayo oo qoryaha inta u soo dhiibay yidhi bangaraafaa laydin yiraa iyo bi'asaa laydin yiraa iyo gorgoraa laydin haram cadaa laydin yiraa uu leeyahay inay ka waantoobaan saan le u halaagsamaysaan haddaad soo aadaan furimaha suldaan daa'uud aadan oo ah suldaanka beesha waceysle oo ku sugnaa madasha lagu soo bandhigayay bakhtiyada murtadiinta ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey isagoona bogaadiyey mujaahidiinta la xisaabtamaysa cadowga alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilaahaygii jebiyey nimankii murtadiinta ahaa ee soo duulayaasha ahaa ee gardarada ku soo duulay deegaankeenna kusoo duula waa kuwa meelahan yaalla nimankan ku baaba'ay deegaanka geyrile la yidhaahdo ku baaba'ay nimankaanu in badan baan u dignay oon u sheegnay war niman yahow gardarada aad haysaan iyo dulmiga aad wadiin iyo shareeca dumiska aad wadiin iyo dad nabadood kusoo duushayin ka joojiya maantay xaqiiqadiyay haayaan meesha waa kuwa meeshaan ayakoo barbararay meeshaan dhooban waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa la dardaarmay dadkii ku sugnaa fagaaraha magaalada coos weyne saaad og tihiin walaalayaal maalmihii ugu dambeeyey bishan awalkeeda iyo tii hore dhammaadkeeda ee waxaad og tihiin in aaggaasi waninle iyo misguwa iyo ceerdheer nimanka riddada ay diyaaradaha maraykanka ay horboodayaan meeshaas inay abaabule ay ku wadeen ayaad og tihiin natiijadana maanta waa ku warhaydaan goobta aan taagannahay waa ujeedaan goob waa laga soo bandhigayo nimankii dagaaladaas ilaahay ku baabi'iyey mujaahidiinta toogtooda iyo habaddooda ilaahay ku asiibay inay meesha yaallaan ciddii nool oo maanta fariinta iyo warka gaarayo ciddii nool maanta fariinta meeshay taagan tahay weli waxaan u leenahay nimanka ku soo haray oo safkaasi inay ilaahay tooba keenaan fursadda ay haystaan ay ku faa'iidaystaan ma ahan markii ugu horreysay ee maleeshiyaadka murtadiinta lagu laayo duleedyada degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galguduud waad mahadsantahay walaalka cabdiraxiin gaalada midoodaya ee caalamka ayaa walaa xooggan waxay ka muujiyeen xiisada u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda kaafirada etoobiya cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo eegaya kusimaha wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya gaalka lagu magacaabo james iswan ayaa muujiyey walaac xoogan oo ku saabsan xiisadda u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo xabashida etoobiya khilaafkan oo ka dhashay heshiiskii xaaraanta ahaa ee muuse biixi uu abey axmed ku siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliyeed ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa muujiyey welwelkiisa ku aadan xiisadda sii kordhaysa ee ka dhex taagan xukuumadaha adis ababa iyo muqdisho wuxuu ku baaqay in si deg deg ah loo helo xal nabadeed iyo mid diblomaasiyadeed isaga oo xusay muhiimadda ay leedahay wadahadalka iyo iskaashi wadahadalka iyo iskaashiga si looga fogaado ayuu yidhi xiisadda oo meel xun gaarta gaalkan u dhashay dalka maraykanka ayaa sidoo kale muujiyey walaaca uu ka qabo in khilaafkan uu saameyn ku yeesho howlgalka islaam la dagaalanka ah ee loogu yeero admis howlgalkaas oo dowladda salibiga ah ee etoobiya ay qayb weyn ka tahay waxaan ku boorinayaa etoobiya iyo soomaaliya in ay si daacadnimo leh oga qayb qaataan dadaaladan diblomaasiyadeed oo ay ka fogaadaan tallaabooyinka keeni kara in xiisaddu sii kacdo taas oo saameyn badan ku yeelan karta xasiloonnida gobolka oo ay ku jirto saamaynta suurtagalka ah ee ku saabsan kala guurka admis wararada salibiyiinta iyo dowladaha reer galbeedka ee taageeraya duulaanka islaamla dirirka ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa ka cabsi qaba in xiisadaha geeska afrika ka jira ay fursad weyn u noqdaan mujaahidiinta islamarkaana ay kala daadiyaan calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah waad mahadsantahay walaalka rabaani kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga boqol iyo ganacsatada deegaanka cilaansar ayaa kusoo gabagaboobay deegaankaasi walaalka cabdiqani maxamed ayaa sii amaqaadaya warbixintan kulankan uu socday muddo saddex maalin ah islamarkaana dhexmaray ganacsatada deegaanka ceel ansaar iyo mas-uuliyiinta wilaayada ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la horumariyo deegaanka iyo ganacsiga magaalada in la caawiyo masaakiinta garab istaagga jihaadka iyo arrimo kale oo dhowr ah gabagabada kulanka oo ay goobjoog ahaayeen nuqabada wilaayada iyo waxgaradka deegaanka ayaa ugu horeyn waxaa kelimad dardaaran ah oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan
bulshada deegaanka eel ansaar jasakumullahu kheyran culamaadudiinka ganacsatada odayaasha dhammaan qeybaha bulshada oo shishal bedelan oo muddo saddex maalmoode kulamo gaargaar ah niin socdeen oo hadda geeka hadeerina insha allahu tacaala gebagabadii iyo towjihaadkii guud ilaahay subxaana wa taala aan ka mahadnagaan hana waafajiye runtii howl badan ala ku hadli qolo walba waliya munaasab haya la kula hadli marka awalan may baarey insha allahu tacaala dardaarmay wali oo laisku ogaayay qolo kastaba ee qeybaha bulshada kumada haddii ugaasida yihiin haddii ganacsatada yata wali laisku ogaayay la ballan qaaday oo marka may la raacay shaqee la shal qaaday walna una qaadanay walna isan qaadateen horta in la fuliyo si laga talagalay la fuliyo intaas kadib insha allahu tacaala dhowr qodob oo tawjiihaad guuda oo dardaaran ah dadka muslimiinta ah meel walba iyo roogaan gaar ahaan wilaayada bokool inta hadda na dheegahayd iyo inta na dheegi doonto insha allahu tacaala un dardaarmaan mayba kamid ah number kow dardargelinta waxbarashada iyo dacwada islaamiga in kor lanqaada la dardargeliyo ummadu walaha horumarka deeraas may ahaa diin ilaahi waay والبرشداس مركي إنه حوج سارنا هدي مادي أتي هدي ديني أتبي إنه حوج سارنا جزاكم الله خيرا وهي بقى مكهذا اللي نكون هايتي وأنا سي تأكيد يعني إن شاء الله تعالى قدب كلوات ودر دار مومي بكم ده قرب استاجا جهات كبري أفريقيا إن شاء الله تعالى ومدون إلهي بقى غرغاري إلهي بقى نعك كالمي إلهي أن وافجين ومجاهدين تو قرب نعك دان قارا هان مركم ما يودت كادون الله هذا الهاين وقبل كم بقول كنول جهات كسرها إن شاء الله تعالى إلا لما الله أبو قدب كسدهات در دار مومي بكم ده إن شاء الله تعالى إن لك digtoonaado dhagaraha cadowga oo runtii marka ka saabsan isku darka qawaa'ilka muslimiinta ee dariska ah arrintaas arrin hadda ha daristiiw dadka muslimiinta aanu ku cayigeliyaana may waxa arrin cadowga qorshe ku lewmana qorshe kaley qorshadaasna may waa in oo muslimiinta dhatiyo layska mashquuliyo madagna nasgeliyo waxyaabahaas marka siyaasa gaalada ku dambayto arintaas marka way ballan walaalayaalow halku digtoonaadoy waxyaabaha una ku digaan mayba kumid ah dadka muslimiinta ee meelkasiyo roogaan waxbarasho ku sheega ee gaalada iyo wadan gaalnimo oo qeexan oo geedlaanka gabaniya dadka la barahay yaalka la barahay walbadana koley faahfaahin ahaytan jazaakum allahu khayran arrimaha marka in oo dadka la wada gaarsiiyo oo lan sheego ummadda insha allahu tacaala qodobka shanaadana dardaarmo mayba walaalayaal daryeelka masaakiinta iyo dadka danyarta ah dadka ilahay ninka gargaaro هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم يا رسول صلى الله عليه وسلم مصرقة يو أرزاق دون عامها ينب إلهي انت نيكشاناي dadka muslimiinta ee fuqarada ee danyarta ee daryaalowda sidoo kale kulanka oo hadallo kookooban ay ka jeediyeen xubno ka mid ah ganacsatada ayaa waxaa gebagabadiisa kalimaad ka jeediyey malaaq muxidiin gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada iyo malaaq xasan macalin dhiibaan oo ah malaaqa beesha macalin weyne anoo ka hadlaaw afkanu qabada gobolka bokool gaar ahaan meelaati rooga mayba lanaa qobodo badan guud ahaan aydaan dhammaantiyo mayba ka saabsan yihiin kitaabka ilaahay ka saabsan yihiin haddii la era darjargelinta waxbarashada iyo dacwada iyo qodobkan ka horyahay runtii diintan meelguya kulatay qofkani walbarada waladiina uutuu cilma darajaatinga ilaahay leey ini la qaadoo shay waajibow walaalaha waxyaabahan i buraarujiyey qabsow miya ku midayin haddii iskuulkii ata haddii masaajidadii ata nadaamaadkaas maanaya waftigan hadda dare walaalka hogaamiyayo waxyaabaha ata jiboorkan isku jaftay ku mid ata alxamdulilah ilaahay mahadle may ku mid ahaayeen qodobada un ayidaan guud ahaantii mardega ay qodobada may ku mid aha kan garb istaaga jihaadka ka socda bariga afrika may ballanaa muslimiinta guud ahaan qodobada untan kor ahday guud ahaan ayidaan waana dhagan geli doon hore inuu ka hadalnay muslimiinta may ballanaa wala dantanka jarta kitaabkan ilaahay garb istaajiyo ini kitaabkan una garab surgan waanuna ka dhaqanna waanu nafteenka waa ina maalkanna geynaan cizada in sharafteenna hataa iyada ka helnayn may ballanaa kannan kitaabka ilaahay garab surgneen macdallaahi macdalle kadib maag mahadnagaane walaalihii ku socday gobolka bakool waalaga sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan hogaamiyaha wafdigii niilroogi baryahan amaska nagnagaay walbadan oo dagnin e wadatashi e horumar diimade ona ku taladaani maylana jazaakum allahu khayr masaalkiin lana niimbadi socodkiin iyo safarkiinna maylana ajar wiin ilaahay siin kusii jazaakum allahu khayr tii bayaanka haytay nanin la kooyay harakada niinsheantii insha allahu qaadani waan ayidni waana garab surnaan biidnillahi tabaaraka wa tacaala bayaankaas oo kow ku haytay walbarashada walbarashada diimeed isgarab istaagga jihaadka bariga afrika waxa qabashada antaasba insha allahu tacaala qaadani kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo dhowr ah oo wilaayadu bilihii lasoo dhaafay ay la qaadanaysay waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dagaa wilaayada ah iyo ganacsatada mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntii maamul goboleedka shaaldiribka ee puntland ayaa ka hadlay fashilka shirkii magaalada muqdisho uga socday kooxdii riddada iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaaloraacyada ah yaasir maxamed ayaa ahaya tafaasiisha warkan wasiirka warfaafinta maamulka riddada ah ee puntland ayaa sheegay in shirkii kooxda riddada uu burburay isagoona xusay in xasan sheekh uu ka howlan yahay qalalaasa siyaasadeed maxamuud caydiid dirir oo ah wasiirka warfaafinta ee puntland ayaa isagoo ka hadlayay khudbaddii qiiludayidda ahayd ee uu ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ku sheegay in uu weli socdo shirkii ka furnaa muqdisho ayaa sheegay in nidaamka xasan sheekh uu marayo marxalad fashil ah muuqaalka xamse ayuu ku sheegay in uu ahaa nin aad u daalan oo moraal jabsan islamarkaana uu ku daalayo waxyaabo aan dhici karin oo ku aadan isku keenidda kooxda riddada iyo maamul goboleedyada khudbaddii xalay ee ra-iisul wasaaraha wejigiisa waxaa ka muuqanaysay inuu aada u daalan yahay waxaa ka muuqanaysay in uu mooral jabsan yahay mabaadii aanu isagu shaqo ku lahayn oo maaragtay awoodeeda lahayn oo loo sheegay xitaa jagadiisa in laga takhalusayo oo jaga ra-iisul wasaare aanay jiri karin buu ku daalayaa dad aanu muxuu ahaay magaaduu isugu keeno oo miday karta aanay jirin in la yidhaahdo orodoo khudbeeya waxaad tidhaha shirkii baa socda dheh keligaa intaad mikrofoon tagto waxaad tidhaha shirkii waa socdaaye ma burburin shir socdaa ma jira shirkaasi ber horu burburay xasan beriguu madaxweynaha noqday markaasaa shirka wadatashiga uu burburay waayo deganaansho siyaasadeedna la gaadho xasan meesha wuu ka saaray qalaalaso siyaasadeed iyo qarandumis buu keenay tiibayna ilaa iyo hadda ku socotaa xasan sheekh ayuu sheegay in uu gidaarka soo taabtay lix bilood kadibna lagu dhegi doono isagoo shirkii fashilmay ku tilmaamay kii ugu dambeeyey ay isugu yimaadaan maamulka xasan sheekh iyo maamul goboleedyada
waxaana rajaynayaa insha allah hadda gidaarkaa lasoo taabtay xasan iyo mabaadidiisii kalitaliska ahayd gidaarkay soo taabatay gidaarka hadday soo taabatayna waxuu ku khasb marin maaratay marinaayana waa sugaysaa in guntiga lagu dhigo lix bilood kadib guntiga lagu dhigo la yidhahda xasanow soo bax isagaa odhan jiray maxamedow soo bax xasanow soo bax baa hadda sugaysa marka waxaan u malaynayaa inuu yahay shirkani tobnaad kii ugu dambeeyey oo noociisa inuu ahaan doonaan malaynayaa waayo dee gidaarkii ugu gaadhay meel kale oo looga gudbo derbigii baa soo celiyey meel kale looga gudbo ma jirto
mar uu soo hadal qaaday kabixitaankii maamulka la baxay jubbaland ee shirkii fashilmay ayuu sheegay in uu ku saxnaatay laabadaasi
axmed madoobe meesha uu ka abaaray waxaan raba waxaan qabaa inay horta meel fiican tahay meesha ku abaaray waayo qofka ugu horreeya la dili lahaa waa isaga horta doqon maaha waayo mindidii aan kugu dili lahaa ee gacantaada ku jirta ii dhib aan kugu dhuftay ninka lagu yidhi hadduu diiday horta doqon maaha waxaan qabaa inuu abaaray waayo qofka koowaad ee dastuurkiisa laga qaadayo ee dabeedna laleeyahay maaragtay qoorta soo dhiibo aan kuu taliye waa isaga weeyaan mudxeleedkiisii baa dhammaaday inuu doorasho qabsaduu doonayey muddo kororsi sanadaan ku siinayaa waa qofka koowaad la birayn lahaa buu ahaa horta meel fiican buu ka qabtay hadalkani ka soo yeeray maamulka riddada ah ee puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulkaasi uusan ka qaybgelin shirkii maamul goboleedyada iyo kooxda riddada ee magaalada muqdisho kaasi oo haatan maraya marxalad fashil ah mahadsanid yaasir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu